abaarta ku dhufatay deegaanada xeebaha somalilan ee gobolada saaxil salal maroodi jeex iyo awdal ayaa marba markii kasii dambaysa kasii daraysa xoolaha ay dhaqanayeen qoysaskaasi ah ayaa u dhimanaya si tiro ah maadaama abaarta ka jirta deegaanadaasi ay laba jirsatay dadka degan deegaanadaasi islamarkaana sida ba-an ay u saameysay abaarta ayaa ka warbixiyey saameynta ba-an ay ku yeelatay naftooda iyo xoolahooda abaartan ba-an ee ka jirta deegaanadaasi somalilan haha walaal adhagayga ka hadheen waaytaal waxay u hadheen labada amaahinay maalin walba labaatan neef baan ka imaadaa ay abaartu saa u saamaysay itaal u hadhay xitaa biyaha dameeraan ugu rarnaan ugu geynaa halkay ku hadhaanbo adduunyo weyana waan kasoo aqilo beellaa waxaan u malaynayaa inay afartan neef noqonayso afartan neef noqonayso maalin walba waxunbaa ka hadhaya waxa dilxero kusoo noqonaya maa wixii kolka ka hadhaya taal tuulada hubka la yidhahdaan taa joogaa lugayo agteeda xawa warbaan ahay saaka meel halkaasoo dhexdaan ka soo guuray biyo baad midna ma hayo halkii aan kusoo dhacayna bila biyaan ka taaganahay imaka waan oomanahay ubadkaa jaqiiqda hayaan sitaa dumarkaa lalamaana bilaa nafaqadana waan wataa bilaa dhiigba iiga hadheen waa kuwaa taagan waxaan ku qulaamiya midna ma hayo biyo la-aan baa igaga daran xoolo way naga wada hadheen
gurmadka degdega biyaa u daran iyo raashin labadaas waa u daran yihiin de guribaa u daran de iyo biyo labadan laga maarsamayni waa biyihii iyo raashinka weeyaan waa kaa caafimaadna ma hayaan halkan imaka cisho dhawayta gabar baa ku umushay way dhiigbaxdo horba dhiig joojinoo laga waayo waa caafimaad male meeshu waxba ma yaalaan waa qaxarka baawurkaa dalbatay argeysa ka dalbatid argeysa kaagama sokeeyo amba jabuuti dee baawurku intuu soo socdaba way dhiigbaxaysaa inta ku dhimatay iyo inta la qaaday la ambalaaseeyey labadaas leega weeyaan waa kaa in adeero aad bay u liidan nafaqadara way jirtaa xoog bay nafaqadara u jirtaa carruurta iyo dumarkay ku badan tahay iyo dadka waaweyn labadaasay ku badan tahay xumadna way jirtaa xumad baa haysa xumadan dadka hays xoolaha hays dadkana way haysaa
noocaasi damba u dhiman jirin in badan buu waa kii ugu nolol dambaynayey ya waa orgishan jira laba habeen buu noolaa markaa cidina mda wax laga biriyena waa la garan waay waa kaa baktiyo tirada baktiday arigayga aniga xoolaha aduu reerayaga halkan degan marka nin walba wixiisi saddex meelood laga dhigo laba meelood saasay u baktida taa waabka hoos fadhida de waa kuwa iyagoo noolnool waababka hoos fadhiya baadna ma hayaan biyena ma hayaan calafna ma hayaan dadkiibaaba dee imika dadkiibaaba imika dadkiibaaba imika xoolihii daba socda haddaan dee ilaahay ka soo gaadhin